scars on my body so I can take you wherever. Like I want you forever, even when we're not together. Scars on my body, I can look at you and never yeah.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
hab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galab sabtiga kow iyo tobanka bisha julaay sanadka laba kun iyo labaatan saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban bogga v o a somali com iyo sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda galabta waxaa idila socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari
mid ah dagaal ay dad ku dhinteen oo xalay iyo saakay ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacyo waxaa ka shaqeeyay dad wax fakarataa oo oo si xun u fakarahayay marka dadkaas ee, waxaan leenahay ha la joojiyo ha laga hortago ha la cambaareeyo ha laga fadhiisto ciddii abaabushay ama ka shaqaysana gacanta ha lagu dhigo waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan gabdhaha da'da yar ee ku biiraya kooxda bambeyda muusigada biliiska soomaaliyeed oo soo badanaya barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhac war kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warka caalamka oo inoo akhriso sahare cabdi axmed
magaalada dhuusamareeb waxaa maanta ka furmay shirkii madaxda maamul goboleedyada soomaaliya madaxdan oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ku sugnaa dhuusamareeb ayaa shirkan ka hor waxay isla jeexjeexayaan ajandayaasha ay ka hadli doonaan kulankooda wariyaha v o e-da ee gobolada galguduud cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warkan ka soo diray halkaasi xanuunka covid 19 ayaa sii fidaya gudaha dalka maraykanka jimcihii shalay dalka maraykanka ayaa waxaa laga diiwaangeliyey lixdan iyo shan kun oo kiisasa oo caabuqaasi ah oo cusub waxayna noqotay tiradii ugu badneyd dhowaanahan gobolada georgia iowa montana north carolina ohio iyo utah ayaa lasoo warinayaa in caabuqa uu kor si weyn ugu kacay madaxa hay-adda caafimaadka adduunka qaybteeda gurmadka degdega ayaa waxa uu sheegay in kiisaskan cusub ay sii ahaan doonaan sidan maalmaha soo socda xaaladda xilligan sida ay tahay marka loo eego waa wax aanan dhici karin in xanuunka la ciribtiro sidaasi waxaa yidhi doctor mike ryan oo shalay la hadlayay warbaahinta isagoo ku sugan magaalada geneva madaxa hay-adda w h o tedros adanam ayaa sidoo kale taasna dhinaca kale waxa uu muujiyey rajo wuxuuna sheegay in dunidu ay muujisay xitaa iyada oo covid 19 uu u muuqdo mid xaaladiisu ay cakiran tahay faafitaankiisana uu aada u xooganaa in adduunka uu isku dayay inuu hoos u dhigo oo uu ku guulaystay laakiinse tedros ayaa hoosta ka xariiqay in caabuqan heerka gobol ee dunida lixdii isbuuc ee lasoo dhaafay uu soo laba kacleeyay wakhtigan khatartiisana uu leeyahay roger stone ayaa u sheegay wakaaladda wararka a p in madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu soo wacay si uu ugu wargeliyey in uu cafin doono xukunkiisa xabsiga ee uu ku mutaystay dembiye la xiriira baaritaanadii federaalk ee rushia stone ayaa waxa uu sheegay in jimcihii uu la hadlay madaxweyne trump wuxuuna trump u sheegay stone inuu aaminsan yahay in maxkamadeyntiisa ay ahayd midaanan cadaaladda ku fadhinin tallaabadan ayaa imaanaysa maalmo un ka hor ayadoo qorshaha uu ahaa in stone xabsiga la dhigo waxaase la filayaa in tani ay sababi doonto dhaleeceen kaga imaan doonta madaxweyne trump oo in muddo ahba lagu dhaleecinaya inuu si joogto ah faragelin ugu hayo nidaamka cadaaladda qaran ee dalka maraykanka master stone ayaa waxaa lagu xukumay saddex sano iyo afar bilood kadib markii lagu helay inuu been u sheegay aqalka koongareeska xubnihiisa farageliyeyna markhaatiyaashii islamarkaasina uu carqaladeeyay baaritaanadii aqalka wakiilada ay ku hayeen faragelinta raashiya ee doorashadii madaxtinimo ee dalka maraykanka aqalka cad ayaa waxa uu xaqiijiyey in madaxweynuhu uu cafiyey stone xukunkiisii xabsiga uu ku qaadan lahaa xabsi kacafintan ayaan tiri doonin ayaa la yiri dembiyada lagu xukumay stone laakiinse waxay ka ilaalin kartaa ayaa la yiri inuu wakhtiga ku qaato xabsiga sidii horeyba loo sii qorsheeyey dowladda iiraan ayaa u muuqato in ay sii xoojinayso awoodeeda wax soo saarka saliidda iyadoo weli ay saaran tahay cunaqabateyntii dowladda maraykanka ee horey u saartay dalkaasi sidaasi waxaa telefishinka ka sheegay wasiirka tamarta ee wadankaasi bijan zanjaneh isagoo markaasi warbaahinta la hadlayay isma dhiibi doono xaalad kasta oo nala soo gudbooraato waa in aan kor u qaadno awoodeenna iyadoo ay naga muuqato awood buuxda waxaan yeelan karnaa iibgeyn suuq oo fiican si aan u soo celinno awoodeenni ganacsiga ee suuqyada ayuu yidhi wasiirkaasi wasiirka waxa uu ka hadlay ka hor intuusan saxiixin kontraadhan laba boqol sagaashan iyo afar milyan oo dollar oo dhex marta shirkadda iiraan ee wax soo saarka shidaalka iyo sidoo kaleto shirkad laga leeyahay dalka ay dariska yihiin ee ciraaq qorshaha ayaa waxa uu yahay inuu soo saaro dalkaasi soddon iyo sagaal dhibic shan milyan oo barmiil oo saliid ah oo laga qodaya xerada saliidda ee ku taala gobolka ku yaala koonfur galbeed dalkaasi ee khosakhistan sida ay warinayso iiraan iyadoo ay saamaysay cunaqabateyntii iiraan dowladda maraykanku ay kusoo rogtay sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii markii uu burburay heshiiskii labadii kun iyo shan iyo tobankii ee barnaamijka nucleerka hubka ee iiraan ayaa iiraan waxay dhoofisay ilaa iyo boqol kun ilaa iyo laba boqoloo kun oo barmiil maalintiiba iyadoo ay kasoo yaraadeen laba dhibic shan milyan oo barmiil oo ay dhoofin jirtay iiraan sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii markaasi oo uu shaqaynayay heshiiskaasi
aad u mahadsantahay zaara cabdixamiid oo warka caalamka inala socodsiinaysay halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a ugu yarana saddex qof ayaa ku dhintay lix kalena way ku dhaawacmeen dagaal xalay iyo saakaba ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kaas oo ku dhex maray halkaasi ciidamada puntland iyo maleeshiya beelaad halkaasi jooga wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixintan kasoo diray magaalada dhuusamareeb isku dhaca oo mar kale saaka ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacyo ayaa u dhexeeya ciidamo ilaala ka hayay xarunta madaxtooyada puntland ee waqooyiga gaalkacyo iyo maleeshiyaad hubaysan waxaana is-rasaaseynta oo muddo socotay ay sababtay dhimashada laba ruux iyo dhaawaca shan kale oo sida la sheegaya ahaa dad rayida iska horimaadka u dhexeeya maleeshiyaadka hubaysan iyo ciidamada puntland ayaa daba socday howlgal ciidanka booliska puntland ay xalay ku qaadeen goob la sheegay in lagu iibinayay maandooriye hase ahaatee kooxaha hubaysan ay weerar kala hortageen ciidamadii howlgalka waday waxaana isku dhacaasi uu geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac sida dadka deegaanku ay sheegeen waxaana ku dhintay afar ruux halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen senator cabdi xasan cawaala qeybdiid guddoomiyaha guddiga dastuurka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo ku sugan dhuusamareeb ayaa waxgaradka gobolka ka dalbaday xakamaynta xiisadda gaalkacyo
waxaan maantay u jeedinaynaa baaq shaqaaqo ka dhacday iyo isku dhacyo ka dhacay magaalada gaalkacyo xalay iyo saakay loo sheegay in dadna ku dhinteen dadna ku dhaawacmay waxaan ugu baaqaynaa bulshada halkaa ku dhaqan iyo mas-uuliyiinta kasoo kala jeeda dhinacyada dadkaasi waxgaradkooda waxa uu ka dhacay dhibaatadaasi ka dhacday waxaan ugu baaqaynaa in meeshaas shaqaaqadaas iyo xurgufta halkaa ka dhacday in la joojiyo mana ahayn maantayna uma aana fadhiyin bilihii ugu dambeeyey nabaddii iyo dib u heshiisiintii laga waday haatanna socoto meelo badan in laga qabto ee gobolka muduga in ay ka dambayso arrintaani waxay nagu noqotay arrin lama filaan ah arrin yacni waxyeelo iyo dhibaato ku ah dadka deegaankaas inay oo ka soo biskoonayay ama ka soo raysanayay
xabad iyo isdilid iyo dhamashiya dhaawac cusuba cabdiweli jaamac warsame gorod taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo muddooyinkan ka mid ahaa mas-uuliyiin ku howlanayd nabadeynta gobolka mudug ayaa sheegay laakiin waxaa ka shaqeeyey dad wax ma garataa oo oo si xun u fakarahaya marka dadkaas eh, waxaan leenahay ha la joojiyo ha laga hortago ha la cambaareeyo ha laga fadhiisto ciddii abaabushay ama ka shaqaysana gacanta ha lagu dhigo annagu haddii ala yidhaahdo markaan soo laabanno eh, haddii hortay ay dadka walaalaha ku jira hadda waa ognahay waa loo fadhiyaa maanta loo fadhiyaa haddii la dhameeyana waa waa sidaan rabno weeye haddii ay wax ka haraanna annagu kolley waxaan diyaar u nahay inaan dadkaas walaalaha dhex galno inaan dhammayno Eh, mana ahan wax weyn oo shisho sii fog maaha shaydaankaas wuxuu ka shaqeeye weeye deg deg baana loo afjarahaya xildhibaan maxamuud diine oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa dhinacyada u diray fariin nabadeed annaga waxaan codsanaynaa meeshaan maantay waxaa laga rabaa keliya waxaa weeye wixii aan soo bilowno nabadda ahaa oo dhulka loo fadhiyo muddooyinkii dambe oo dhan laga shaqaynayay inaysan naga bashishiran marka waxaan codsanaynaa labada dhinacba wax allaala wixii shaqaaladaas ka dambeeya in loo midoobo aysan mar dambe dhicin inay dhibakaasi dhaco waayo waxaan ognahay haddii hal meel dab yar ka baxo inay gobolkao dhan wada taabanayso sidaas darteed waxaan codsanaynaa in la iswada xakameeyo dhibaato waa la arkay haddii maaragtay wax lagu mataqaanaa wax lagu fog qaadanahayo inaan wax ku qaadanaa la rabaa nabadayn xoog lahaan soo gallay juhdi badan baan kusoo wada bixinay shalay baa qaybta kale noo bilaabatay horumar iyo waxaan ka fikeraynay iyo wadajir iyo walaalnimo marka walaalayaal dhammaantiin waxaasi maanta waxna anfaco maahan ha la joojiyo dib iyo isa u soo noqon xaaladda gaalkacyo ayaa degan kadib shaqaaqa xalay iyo saakay ka dhacday taasi oo sababtay dhimashada iyo dhaawaca qaar ka mida dhinacyadii diriray iyo dad rayida waxaana magaalada ka socda kulamo u dhexeeya laamaha amniga puntland iyo waxgaradka gobolka cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhusamareeb
sanadihii ugu dambeeyey soomaaliya waxa ay ku jirtay dib u soo kabasho waxaana dib u soo noqonaya qaar ka mid ah hay-adihii uu dalka lahaa ciidamada booliska gaar ahaan qaybta baambeyda waxa ay qayb ka yihiin meelaha laga dareemayo dib u soo kabashadaasi waxaana sanadihii dambe la arkayey dhallinyaro rag iyo dumarba leh oo garaacaya muusigii ciidamadaasi ay caanka ku ahayd munaasabadihii u dambeeyey ee loogu dabaaldegayay maalmaha xorriyadda soomaaliya ayaa waxaa lagu dhex arkayay kooxdan baandada qaranka ee booliska gabdha da'yar oo muusiga garaacaya haddaba wariyaha v o e da cabdulcasiis barrow ayaa warbixintan ku eegaya kaalinta gabdhahan ay ku leeyihiin shaqada ciidanka booliska gaar ahaan kooxda baambeyda
waxaa turumbadan yeerinayay faraax muuse abiikar oo ka mid ah gabdhaha ka tirsan ciidamada baambeyda ee booliiska jamhuuriyadda soomaaliya waa dhallinyaro shaqadan ka hidaraacday aabbaheyd oo macallin iyo taliyaba ka soo noqday xeradan oo ay shan maalin isbuucii u shaqo tagto hansare ayay u haysaa muusiga waxaana dad badan soo jiitay habka shaqada ay u wadaan iyada iyo saaxiibadeeda kale muusigan oo ay si wadajira u garaacaan waxaa dad badan uu dib u soo xasuusiyey waayo tegay ma fududa dal sida soomaaliya oo kale ah in hibada ifraax iyo hankeedaba looga rumeeyo laakiin dadaal iyo go'aan wada jiray oo wakhti qaatay waxaa maanta u muuqanaya midhodhal wanaagsan waxaa ka mid ahay maxaa lahaa gabdhaha baanta muusiko qaraaca turumbada nooca loo yaqaano siksoofan aalto waxaa ku jeclaaday turumbada willigay waa iska jeclaaday aa macallinka ahay waa fiirsa jire waana jeclaa inaa ka mid noqdo waana ka mid noqday ciidankan waxaa ku soo biiray labada kun toban iyo labada
yuusuf bile oo hadda ah macallimiinta dhallinyarada ah ee la shaqeeyay ifraax waxa uu howshan soo waday muddo koob iyo toban sano ah waxna uu sheegay in gabdhaha la shaqeeya ay micno gaara u yeeleen shaqadooda taasina ay tahay waxa dad badan indhahooda ku soo jeediya kooxdan baambeyda ee ciidamada booliiska waxa uu intaa ku daray inay aad u kordheen iminka dumarka doonaya inay ku soo biiraan booliiska gaar ahaan qaybtan baambeyda oo ay ka shaqeeyaan farxad weynaan dareennaa zaaid waa markii gabdhaha nagula arko zaaid waa kasii daran tahay waxaana la dhahaa gabdho saan wax u tumaayo lama arkin waayahan soddon sano kadib dad badan waxaa jira oo cod soo gudbi sida gabdhaha oo dhaho baandamuuskan loo qoro dad badanaa hadda ilaa hadda soo gudbi oo nagu dhiirigeliya inaan sii wadno howshan dad badanaana hadda jecel in loo qoro baandamuusikan sida gabdhaha waxay ku arkaan gabdho kale inay ayagana qortaan baandamuusikan
dhallinyaradan ay ka midka yihiin ifraax iyo yuusuf ah in la soo saaro waxa ay qaadatay dhowr sano waxaana dadaalkaasi bixiya macallimiin iyo saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska ee baambeyda dhame cumar dhaayo colaad oo ah taliya ku-xigeenka qaybtan ayaa v o e da u sheegay in marka la barbar dhigo waxbarista daayarta maanta iyo kuwii hore ay fududahay dhallinyarada hadda howshan ku jira sababo la xiriira dunidan casriga sii noqonaysa ku sheegaya dhalinyarada oo tababarka aan ku hayno ama kooxda baambeyda meel fiican ayaa maraysa xifradooda waxayna xifraddaas dhalinyaro fara badan ayaan tababarnay haddana dhalinyaro kaleento oo kuwan ka sii badan inaan tababarno waa jecelnahay oo howshaas si fiican aan usii fulino oo kooxda baambeyda baandada qaranka ayaa layidhaha kooxda baambeyda boliiska inaan intaas kasii fidino waa aad aad u jecelina oon sii badino horta dhalinyaradii hore dhalinyaradana isma laha dhalinyaradii hore waxaa ahaan jirtay dad oo markaas oon muusika saas oon u aqaana ay ahaayeen hadda dhalinyaradana waa dhalinyaro oo firfircoon oo marka wax loo sheego hore ka qabsanayo oo ayuu qoraal la-aan ah oo yeerinayo ama qoraalka haddii loo soo qorana hore ka yeerinayo waayo dhalinyaradan dhalinyaro firfircoon waaye marka waktiga waa isbedeli waktiga hore iyo waktigan isma laha waktigan cusub ay la jaan qaadeen dhalinyaradan cusub waxaa weeye marka loo soo qoray muusikada horea ka yeerinayn kuwii horena waxaa jirtay inay muddo tababar qaataan oo markaas oo muddo la socdo kuwan waxaa marka hore loo soo qoro hore ka yeerinay oo diyaar ah waaye dhalinyaradan waa firfircoon yihiin aada u fircoon yihin dhalinyarada ifraax abikar oo muddo ku taamaysay halka maanta ay joogto wax caqabada kalema aanay kulmin bulshada soomaaliyeed laakiin waxaa lagu soo dhoweeya farxad iyo dhiirigelin u dhiganta mahadnaq weyn oo mar kale shaqada sii jeclaysiisay sida ay tilmaantay wallaahi bilaahi farxadaa dareemaa maxaa la dhahayay dadkana si fiican ay ii dhiirgeliyaan meeshaada kasii wad waxyaabo badan maxaa la dhahayay waa ku faraxsanahay gabar maxaa la dhahayay ka tirsan baandi muusikada wallaahi soofan caaltula qaraacaa waan gabdhaha ugu fiicanaa ka mid ahay guulan ii tahay inaan maxaa la dhahayay ka mid noqdo aan yeeriyo wiligeyna waa jeclaay
yuusuf bile oo hadda xeradan ka ah macallin waa dhallinyaro sidoo kale wax ka barta mid ka mid ah jaamacadaha ku yaalla muqdisho dhallinyaro badan ayaa waxa uu sheegayaa in marna howsha ciidanka la qaban karo halka dhinaca kalena wax la baran karo taasina ay ku xidhan tahay shaqada qofka iyo dadaalkiisaba ana weynay leedahay oo aad iyo aad u fiican marka ugu horeyso anoo kale hadda labada kun iyo sagaalka kusoo biiray marka aan dhiganayay dugsi dhexe ma waxay aada ugu fiican tahay waqti gelin waxaa baranaysid iyo gelin aa shaqaynaysa kala jirto dhib ma laha barashada waxay kugu qaadanaya ilaa iyo labo sano hal sano markaa wax baratidna adoo ka shaqaynaya banda muusikada aa wax baran kartaa sidaanoo kale jaamacadaha dhigtaa khamiis iyo jimco saasoo kale way aada ugu fiican tahay waxna waa baran kartaa qoran lama qaadanayo muusigaaga markii waxaa jirto maalmo kooban oo oo banaanbaxyo iyo markii xaflado meel lagu qabanayo oo kale lagu wacaa ama xerada joogay subaxdii oo kale gelina wax waa baran kartaa ama bartime wax u baran kartaa zaaida u fiican tahay waa ku dhiirgelina dhalinyarada inay kusoo biiraan baanda muusikada booliiska soomaaliyeed dhalinyaradan oo ah jiil cusub oo qayb ka noqday ciidamada baambeyda ee booliiska soomaaliya waxaa mar kale ay fureen baal cusub oo xiise geliyay malaayiin soomaali ah kuwaas oo si togan oo qurux badan u soo dhoweeyey hawshan ay hayaan waana ku dhowaad soddon sano kadib dardar cusub oo ka muuqanaysa ciidamada booliiska gaar ahaan baambeyda oo mar kale dib u howlgalay dagaaladii sukeeye ee dalka ka dhacay cabdilcasiis barrow v o e muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay cabdulcasiis barro oo warbixintaasi noo soo diray haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soo dhoweeyey hadal ka soo baxay xukuumadda soomaaliya oo ku aadan in doorashada soomaaliya wakhtigeeda lagu qabto oo aan dibudhac doorashada ku imaanin arrintan waxay ka dambeysay kadib markii ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo golihiisa wasiirada shariik khamiistii uu shaaca ka qaaday in doorasho ay ku midaysan yihiin soomaalida islamar ahaantaasina loo dhan yahay ay wakhtigeeda ku qabsoomi doonto si markaasi looga feejignaado tafaraaruq iyo kala ququbnaan siyaasadeed waa in laga fogaadaa in ay dhacdo ama lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin sababtoo ah muddo kordhin waxay horseedi kartaa qalalaaso siyaasadeed mid amni iyo mid dastuuri waa inaan u shaqaynaa kulligeen in hadda la soo gaaray wakhtigii dalkan iyadoo talada la wadaagayo laga samatabixin lahaa meesha aan joogno lana gaarsiin lahay doorasho dadka soomaaliyeed ay ku midaysan yihiin kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre sidoo kale xubnaha madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya ayaa ku kulansan magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug kuwaasoo ka arrinsanaya masiirka dalka soomaaliya iyo siyaasadda waddanka soomaaliya qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa cabdinuur cali mahdi oo ah wiil dhallinyaraha oo kasoo jeeda gobolka waqooyi bari dalka kenya ayaa sameeyey ab caruurta ka caawiya in si fudud ay wax ku bartaan cabdinuur ayaa sheegay in samaynta abkan ama ablicationkani ay ka dhalatay kadib markii uu arkay baahi dhanka tacliinta oo ka jirta gobolka waqooyi bari dalka kenya waxa uu sheegay abkan oo bilaa internet ku shaqaynaya in lagu turjumay ilaa iyo labaatan luuqadood waxaana uu ardayda uu ka caawinaya buu yidhi inay ka helaan cashirada iyo macluumaadka ku saabsan duruusta ay baranayaan waxaan soo abaabulay abkan la dhahaa m luqa m luqa waa application oo offline eh oo lagu talagalay dhalinyarada soomaaliyeed iyo maarata xoola dhaqatada kale oo wadanka kenya ku nool asagoo intan internet aan lahayn uu shaqeynaa internet la-aan mar haddaad soo dejisto uma baahneed khad so waxaa lagu talagalay dhalinyarada soomaaliyeed khaasatan kuwa maaragtay gobolada degan iyo xoola dhaqatada kale oo wadanka ku nool inay ku bartaan silibaska kenya afkooga hooyo sidaasoo macnaha aylo taageeraya silibaska cusub oo manhajka cusub oo wadanka kenya oo qoraya ina ilaa gareerkii saddexaad caruurta lagu bari karaa afkooda hooyo marka maxay kugu qaadatay inaad samaysid meeqay kugu qaadatay runtii abkan markaan keenayay maxaa keentay horta baahida ka jirta dhanka waqooyi bari dhinaca tacliinta dhalinyarada oo aad u dhacayaan marka imtixaanada limaada wadanka marka maaragtay la reetigareynayo imtixaanada gobolka waqooyi bari waan u dambeynaa iskuullada waxaa arkaysaa iskuul idil waxaa arkaysaa toddobaatan ciyaal ama dhalinyaro ay ka heleen gareerka e gareerka iilka macnaha maxaa waay adigoo wax baran camal oo ab magacaada kala qoray so marka aan sii weydiye anigoo master diyaarinaya dhinaca tacliinta ayaan isweydiinay oo baahidan maxaa keeni karaa so maxaan arkay baahida waxaa keenaya inay tahay luuqad xumida waayo luuqadda haddaad garanaynin oo maaragtay imtixaanadayna luuqadda ay ku qoran yihiin aad si fiican u fahansaneen waxba ma qori kartid so baahida maxaa waaye luuqadda inaa caruurta ka dhisto marka markay yar yihiin so hadda waxaa arkaysa cunug oo heerkii fon four ama maaragtay graderkii secondaryga ku jiro oo af sooaaxilka iyo ingiriiska u dhibaya so qofkii luuqada de dhibaysa muxuu qoraya dhow so that's why hadda aan u hagaajinay applicationkan in afkooda hore horta lagu bara markay yar yihiin hadda khaasatan waxaa ku jira labaatan luuqadood oo soomaaliga ka mid yahay kaasi waxa uu cabdinuur cali mahdi oo soo bandhigay ab ku shaqeeya labaatan luuqadood islamar ahaantaasina caruurta ka caawiya dhinaca waxbarashada toddobaadkan ayuu v o eda la hadlay toddobaadkan askari ka tirsanaa ciidamada boliiska soomaaliya ayaa maxkamadda militariga waxa ay ku xukuntay dil toogasha oo askarigaasi oo lagu magacaabo nuur daahir geedi lagu eedeeyey inuu dil ulakac u geystay cumar xasan macalin oo ka mid a dadka ku dhaqan degmada xamar jajab dacwad oogista ayaa askariga kusoo ogtay eeda inuu si kasta u toogtay nin oday ah oo waddada dhinaceeda ku ganacsanaya kadib markii muran uu dhex maray oo ku aadan in uu ka iibsado sigaar waa tahay dhegaystayaal aynu kusoo laabana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad horodhaca barnaamijkaba aad ku dhegaysanayseen xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay toddobaadkan shaaca ka qaaday in doorashada soomaaliya wakhtigeeda lagu qabto islamar ahaantaasina laga feejignaado kala ququbnaan siyaasadeed iyo in midnimada ay dhibaato ku timaado ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa hadalkaasi ka sheegay kulan golaha wasiirada ay toddobaadkani magaalada muqdisho ku yeesheen madaxweynaha soomaaliya ayaa soo dhoweeyey hadalka xukuumadda waxaana uu sheegay in uu soo dhoweynayo in doorasho wakhtigeeda lagu qabto oo waafaqsan dastuurka dalka soomaaliya sida ku qoran war madaxtooyada soomaaliya ka soo baxay xubnaha maamul goboleedyada dalka soomaaliya ayaa sidoo kale ku sugan magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug haddaba shirka madaxda dhuusamareeb maxaa lagu sabeyn karaya maxaase laga filan karaa arrimahan iyo su-aalo kale waxaa ka jawaabaya maxamed xadur nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bulshada waxaana weydiiyey marka hore shirka dhuusamareeb waxaa laga filan karayo waxaana uu ku jawaabay bismilah waa mahadsanta jamaal aad dhegeysaasha v o eeda saan waad ognahay horey waxaa u jiray isbahaysi la oran jiray ee iskaashiga maamul goboleedyada oo dabcan sida hadda muuqata ay ka dambeeyaan labada madaxweyne ee axmed madoobe iyo waare oo dabcan waare markii ugu dambeysana yani dowladda gacan saar la lahaa halka axmed madoobe keligii khilaafkii dowladda uu meel gooniya uu ula taagnaa inta kale waxaad u malaysaa in maaragtay ay yihiin dhiig cusub ama rag siyaasadda ama maamulada hadda madaxda ka wada siyaasa hogaamiya dabcan waxaa keliya oo laga filaya waxa weeyaan marka yani marka hore in ayaga dhexdooda horta ay ay si qaas u wada hadlaan in danley waaye maamuley wada haystaan in yani ay iska kaashadaan waxyaalo badan iyo sida ayaga dhexdooda isfahan u samaysan lahaayeen ayaa ugu weyn horta waxaa laga filayo si dad badanna aaminsan yihiinna waa waa waa waxaa macquula in yani laftirkoodu ay ay go-aano ay ku midaysan yihiin soo saari karaan maxamed sidaad ka warqabto ra-iisul wasaaraha soomaaliya hadal ayuu soo saaray madaxweynaha sidoo kale uu soo dhaweeyey in doorashada wakhtigeeda lagu qabto xalim yari hore wuxuu sheegtay in doorashada cod iyo iyo qof haddii la qabanayo ay u baahan yihiin muddo ka badan muddadii hore loo qorsheeyey marka maxaa la dhihi karayaa wax xiriira baa ka dhexeeya shirka madaxda maamul goboleedyada iyo hadalada madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya
runtii dabcan ha maxaa yeelay sida muuqato maamulada hadda shirka ugu socda dhuusamareeb waxa ugu weyn oo ka hadli doonaan waa doorashada iyo habka ay u dhici doonto ra-iisul wasaarahana wuxuu sheegay in yani doorashada ay dhacayso madaxweynahana waraaquu soo saaray dabcan inkastoo madaxweynaha qoraalkii yani warka madaxtooyada kasoo baxay uu muujinayay in ay ku ay laakiin la socota hase yeeshee haddana doorashada in wakhtigeeda la qabto waa laisla ogolaaday waxaa keliya marka laga fiirinaya waxaa waye dad soomaaliyad badan soomaaliyad intooda badan aaminsan yihiin inuu xiriir jiro ka dhexeeyo yacni shirka ka socda dhuusamareeb oo arrinta ugu xoog badan ay doorashada tahay halka dowladda lagu eedeyn lahaa ama go-aano adag laga qaadan lahaa in doorashada ay diidan tahay wakhtigeedana inay ka hortegayaan baa u muuqato oo si wadajira dowladda hadda ay wada qaatay doorasho waqtigeeda ku dhaco go-aanada maamulka ay soo maamul goboleeda soo saari lahaayeenna ayaga ay ka hor dhaceen marka xiriir noocaasoo xoog badanna waa jira in lagu kala hormaraayo ama beesha caalamka laga gadaayo siyaasada noocaasna waa wax meesha ka muuqda hadda looda arkayo aad baad umaadsan tahay maxamed adiga madaal kaasi waxa uu ahaa maxamed xadur nuure maxamuud oo ka faallada arrimaha siyaasadda ee bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo marti uu ahaa dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa tan kulmin dambeyn
waxaana kusoo dhawaada barnaamijka hambaliyada iyo heesaha nuur xasan nuur bukhaari iyo caashe ibraahim aadan ayaa inala socodsiinaya
waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambaliyada iyo heesaha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan dhegaystayaasha waxaan ugu haynaa waraaqo toddobaadkan horta nuura waraaqaha ma fara badan yihiin mise aniga ila tahay waraaqo fara badan baan toddobaadkan arkaa malaha aad iyo aad caasha warqadaha waa badan yihiin heesahana waa kala daran yihiin waa tahay waa tahay marka dhambaalka ugu horeeya ma dhinacaagaan usoo riixaa mise aniga qaata caasha dhambaalka koowaad adiga ayaan kugu faataxiyey toddobaadkan in aad noo bilowdo oo aad barnaamijkana noogu furto waa tahay dhambaalka ugu horeeya aan ku bilaabayna toddobaadkan waxa uu naga soo gaaray aabe ismaaciil sheekh maxamed faarax hooyo ruqiyo cabdi afcadde iyo aabe cabdiraxmaan sheekh muuse hooyo luul xaaji xayow isxaaq maxamed waa isxaaq sheekh maxamed faarax iyo cali sheekh maxamed faarax iyo yuusuf yare iyo cabdulrasaaq iyo xamiido mako jawaahir dhoofo faa'iso falis iyo aamino sheekh maxamed faarax iyo sidoo kale muraayad xaashi cali jiir iyo cabdiweli xaashi cali jiir iyo sheekh maxamed cardoofe baa layidhi waa sheekh maxamed cardoofe iyo maxamuud sheekh axmed mascade iyo muxyudiin sheekh axmed garba cadde marka magacii hore cardoofe sidiisu ku saxnaaya muxyidiin sheekh axmed garba cadde iyo qise ducaale dubbad magacyaan aqaanaa halkan kasoo boodboodaya waa tahay waska iyo qise iyo waa tahay waan islaameynaa iyo hana cabdiraxmaan sheekh muuse iyo maxamed cabdiraxmaan sheekh muuse iyo janno gale sheekh muuse iyo dhammaan baa la yidhi reer sheekh muuse iyo reer sheekh maxamed faarax iyo dhammaan xerta reer sheekh maxamed faarax culusow oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambaliyo u dirayaan iyagoo isku duuban caruuska iyo caruusadda ayaa la yidhi farwaaweyn baa lagu soo qoro waa iska fiiriyo waa tahay waa hingaadinaya waa zakariye ismaaciil sheekh maxamed faarax iyo warda cabdiraxmaan sheekh muuse oo habeenkii jimcaha ku aqalgalay magaalada muqdisho waxay leeyihiin guurkii loo aayo ee ubad khayr qaba lagu kala helo rabbi ha ka dhiga anaguna waxaanu leenahay aamiin dhambaalka dhankayga ugu horreeya caasha waa hambalyo dhalasho waxaana diraya dadka kala ah aabe axmed sheekh cabdi iyo saciide axmed cabdi faaduma axmed cabdi cabdirashiid axmed cabdi wariye haaruun axmed cabdi najmo cabdulaahi maxamed abti aadan maxamed nuur balaag iyo sidoo kale dhammaan reer abuukar xaaji oo dalkii dibaddiisa kala jooga baa la yidhi oo ay ugu horreyso hooyo saciide abuukar xaaji saciide wardhiigley amaal abuukar xaaji ikraan abuukar xaaji aweys abuukar xaaji maxamed amiin abuukar xaaji cabdulqaadir abuukar xaaji dhammaan dadkaas waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh ay hawada u marinayaan ismaaciil maxamed axmed iyo ruqiye cabdi xaashi oo dhowaan gabar ugu dhalatay degmada wardhiigley agagaarka iskuulka fifteen may gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi axlaam ismaaciil maxamed ducadan waa xaggiina axlaam ha noqoto tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin anigan aamin ayaa raacinaya dhinaca dhambaalada haddaan u yara kaadsanno nuurow dhinaca heesaha ee barnaamijka aanu ku loorno heesta ugu horreysa heesta ugu horreysa waa hees ee cusub oo dhowaan ay soo saareen fanaaniinta maxamed saciid bikey iyo fanaanada ugbaad aragsan waana weliba hees jacayl oo aada u macaan
nuuro laaga caatir waa hees jacayl oo aad u macaan jacayl qaraan weli maaragtay jacayl baaba la yiri xaguu qaraan ku arkaa waa iska macaan yahay waa su-aal da-weyn dabcan caasha horaana loo yiri amba waa qaraar amba waa macaan kolba waa siduu kugu soo maro shakina kuma jiro in jawaabta su-aashaasi ay aada u dheer tahay macno kala duwanna ay xambaarsan tahay waqtigooda u baahan laakiin waxaan ka waday heesta erayadeedu ayaa aada u macaan ina soo jiitay aniga shaqsiyan laakiin tana waa jacayl macaan soo maa waa bk iyo aragsan
sidii xuur alcayn xaqiiqada midii xubintii kastaba qurux lagu xarneen loo xambaarseeyey sidii xuur alcayn xaqiiqada midii xubintii kastaba qurux lagu xarneey loo xantoobsheeye xishadiyo midii xadasluubta wacan ku xandhaabane xaragadaas turan ku xijaabane
xildhibaan rago xaja goyn kara xawaleyda dumar xaqay leeyihiin iyo dhaqan xeeriye
xishadiyo midii xadasluubta wacan ku xandhaabane xaragadaas ku xijaabanee uguba
xildhibaan rago xaja goyn kara xawalayda dumar xaqay leeyihiin iyo aa sharaf xeeriye
aan xilli kastaba alla ku xamdino ku xalaashadee madxila janno xaaskaygii noqo
kastaba ah alla ku xamdino isxalaashade xabibaan jecliyo xajigaygi noqo
aan xilli kastaba alla ku xamdino ku xalaashadee madxila janno xaaskaygii noqo
kastaba ah alla ku xamdino isxalaashade xabibaan jecliyo xajigaygi noqo
waa hagaag waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi ay ku luqeynayeen fanaaniinta maxamed b k iyo ugbaad aragsan waa tahay dhinaca dhambaalada ayaan mar kale u leexanaynaa dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum marka hore waan idin salaamaynaa baa layidhi dhammaan baxda v o a soomaali gaar ahaan baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waa tahay waan idinka gudoonnay mid lamidan hawada aanu idiin soo marinaynaa marka xiga bay yidhaahdeen waxaa tahaniyad dhalasho halkan ka diraya annagoo kale ah aabe macalin maxamed maxamuud iyo hooyo sabaad cabdulaahi dabcasar iyo shamso macalin maxamed maxamed iyo sahro macalin maxamed maxamed waa dhammaan ilmo macalin maxamed maxamed waxaa ku jirta wardaa ku jirta nuuraa ku jira xasanaa ku jira yuusufaa ku jira dhammaantood waa ilmo macalin maxamed maxamed iyo cabdulaahi dubbad sharmaarke wuxuu ku magac dheeryahay alcadaala iyo cumar cabdixarbi jaamac iyo xuseen cabdisamed aadan guudcad iyo ciise axmed aadan wuxuu ku magac dheeryahay faratol iyo zamsam cabdulaahi dubbad dhammaan dadkaasi iyagoo isku duuban waxa ay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin hawada u marinayaan baa la yidhi oo farxadna ay ku dheehan tahay aabe cabdixukun maxamed warsame iyo hooyo ruqyo macalin maxamed oo wiil ugu dhashay degmada beled xaawo ee gobolka gado taariikhdu markay ahayd baa la yidhi shantii bishan aanu ku jirnay juulaay ee sanadka laba kun iyo labaatan wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamuud cabdixukun waxaan leenaha bay yidhaahdeen noqo mid anfaca dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa waxna u tara annaguna waxaanu leenahay aamiin aamiin ayaan ana raaciyey ee tahaniyad aroos ayaan haya caasho waxaana diraya dadka kale ah ismaaciil nuur xeefow maxamuud sheekh axmed mascad waa saaxiibkeen nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hilaac waaw waa fanaankii weynaa cabdiraxmaan jahweyn iyo faadimo cabdulqaadir ugaas almas cabdi shiine nasrakeen xashnuure eh, masbal dhagabadan iyo fahmo gabax muni yuusuf sakiin iyo bashiir maxamuud bashiir xaashi dhoore xaliimo cabdicasiis xasan cadde jibriil axmed nuur iyo awees cabdi gaani cabdifataax barre hidaayo xasan cadde iyo dhammaan ciyaalka xaafadda gaar ahaan baa la yidhi reer suudaan waxay hambalyo u dirayaan zakariya ismaaciil sheekh maxamed faarax iyo warde cabdiraxmaan sheekh muuse oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaanu dalbanaynaa bay yidhahdeen caasha heesta cusub ee fanaanka nimcaan hilaac ee baraarugayo ilbaxay yaa weliba heestani ee, waxaa soo xulay saaxiibkeen maxamuud mascadde waryaheenna waayahay wixii cusub caalankaa jecel miya ha anna waxaan u fahmay maadaama maaragtay heesal kudhigeedu uu yahay baraarugayo ilbaxay in zakariya uu ka ilbaxay dobnimadii haye wuu dallacay waa dallacay marka waa hees ku habboon dabcan nin dallacay dadku ma jiro waa tahay wada dhegaysano
bartay noloshii cusbayd waxay furtay buu kalo bartay noloshii cusbayd waxay furtay buu kalo waxaba sakay badal ka baxay hawadii hawadii hawadii adagay ka baxay hawadii hawadii hawadii adagay sakayad ka baxay hawadii hawadii hawadii adakay ka baxay hawadii hawadii hawadii adakay waqtigu beriguu adkaa hadduu sabarwaaqu dhaleeyo waqtigu beriguu adkaa hadduu sabarwaaqu dhalay waxaa bada guuleyey qof dhiigan iyo baaji jiray waqtigu beriguu adkaa hadduu sabarwaaqu dhalay waqtigu beriguu adkaa hadduu sabarwaaqu dhalay waxaa batay guulihey qof diidan iyo baaji jiray urqadeen wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa bandheer urqadeen wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa bandheer ka raystay bukaanadii baraarugayo ilbaxay ka raystay bukaanadii baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay ah, baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay urqadeen wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa bandheer urqadeen wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa bandheer ka raystay bukaanadii baraarugayo ilbaxay ka raystay bukaanadii baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay alla baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay haddaan biniaadan helay bashaashoodii furfuran haddaan biniaadan helay bashaashoodii furfuran cid kale uma baahan karo beertii naxariis naxariis naxariistan galay beertii naxariis naxariis naxariistan galay haddaa beri aadan helay bashaashooy furfuran haddaa beri aadan helay bashaashooy furfuran cid kale uma baahan karo beertii naxariis naxariis naxariistan galay beertii naxariis naxariis naxariistan galay haddaan boqol jeer farxeen boqoraanidi dunidaydiyey haddaan boqol jeer farxayn boqoraanidi dunidaydiyey adaa i badbaadiyey qalbiga bilatayilajo
waa hagaagga aanu intaasu ku dhaafna heestaasi uu ku luqeynaya fanaanka nimcaan hilaac dhambaalada ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa dhambaal tahniyad aroos oo farxad leh ciwaan looga soo dhigay ayaan hayaa ubaxyo badan iyo loofna waa lagu soo laray waa tahay dadka diraya waxay kale yihiin xasan xuseen xasan bishaar mukhtaar abshir iyo cabdiweli muuse aadani axmed cilmi sheekh cumar iyo maxamed cismaan maxamuud iyo xasan cabdulaahi diirshe iyo saleebaan muxyidiin iyo cabdulqaadir cismaan siciid xiish iyo yaasiin axmed xuseen waxa uu ku magac dheeryahay garka iyo cumar xasan maxamed wuxuu ku magac dheeryahay cumar shaam iyo axmed cumar sahal axmed dable iyo cabdulaahi maxamed axmed iyo dayib tahaliil maxamed iyo xasan daleel dhoore iyo cabdiyare maxamed geelle iyo shariif daahir xasan waxau ku magac dheeryahay isila dhammaan reer maxamed ibraahim iyo dhammaan reer axmed cabdulaahi waxay tahaniyad aroos oo farxad la hawada u marinayaan arooska iyo aroosada farta iyo faraatiga layiri waa tahay faraska iyo geeyada waa lasii wadahay iyo qufulka iyo furaha waa tahay laba adduunka o dhan baaba labalaba hadday yidhahdaan labalabaan soo tirinaynaba ilaa ay waxaa la soconaysaa caawa waa tahay bal intay soo qoreen aan ku daro qufulka iyo furaha la yiri waa tahay dhalada iyo kaaseedka haye tinta iyo taakada la yiri ma tin iyo taaka tin iyo taaka haddii adiga lagu diro nuura waxaad leedahay tinta iyo shallada
laakiin waxaan dhihi lahaa asxaabta soo qor maaragtay waxaa ugu muhiimsan arooska iyo aroosadda soo maahan arooskii ar intaasoo dhan waa waa waa muxbo loo qabo maadaama maalintoodii iyo waktigoodii ay joogaan oo bishii farxaddan ay ku jiraan marka intaasoo dhan iyagaa looga farxinaya sidaan u qaatay waa cabdulaahi maxamed ibraahim iyo marwadiisa baa la yiri dunida ay iska calmadeen ee farxiye axmed cabdulaahi ee arooskoodunuu ka dhacay magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waa tahay ducaada waa dhankiina baa la yiri waanad mahadsan tihiin boqolkiiba waa tahay bal arooskaasi dhex maray cabdulaahi iyo farxiyo ee ka dhacay cadaado galgaduud cabdulaahi iyo farxiyo caasho waxaan leenahay ha noqdeen kuwa isku waara oo ubadka qarqaba kala hela oo waqti dheer oo wanaagsan oo farxad lehna wada qaata aamiin ayaanu leenahay caasha magaaladaasi cadaado magaala aan ka fogeyn oo ah dhuusamareeb isla gobolka galgaduud ayay warqadani nagaga timid waana hambalyo aroos waxaana diraya dadka kale ah duraan cumar xasan iyo cali cumar xasan iyo xaaskiisa iyo caruurtooda maxamed cumar xasan iyo xaaskiisa shariifo cumar xasan cali nuur cumar xasan iyo bashiir cumar xasan cabdulqaadir cumar xasan nimco cumar xasan dhammaan reer xasan aadan oo ay ugu horeeyaan adeer axmed xasan aadan adeer xuseen xasan aadan adeer cabdikaafi xasan aadan iyo adeer cabdulqaadir iyo eedax xalwo iyo ayay ardo maxamed jaamac abaayo nicimo tahliil xasan iyo abaayo nasre tahliil xasan abaayo maymuun tahliil xasan iyo abaayo juweyriye tahliil xasan abaayo ifraax tahliil xasan waxaa kaloo ku jira sagal tahliil iyo abaayo sacdiye maxamed xasan iyo abaayo aamine maxamed xasan dhammaan dadkani waxay tahniyad aroos hawada u marinayaan daahir cumar xasan iyo gacalistiisa faadima diiriye cali oo arooskooda uu ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud waxaanu leenahay ha noqdeen kuwii isku waara oo ubad kheer qaba kala hela aamiin dhankii heesaha caashahay markaan adaan kuu soo riixo nuurow mar haddii dhambaalada aan hayno dhammaantood ba yihiin dhambaallo wada farxad leh waa aroos waa meher waa dhalasho mar haddii intaasay isbiirsadeen heesahaan haynana waa kuwa iyaguna ka turjumayeen barnaamijka waxaan soo qabanaya heesta halkudhegeedu yahay galbis koleyba galbis haddii la yirahdo waa aroos uun la galbinayo weliba aan ku sii dara ee caashahay warqadaas aan hadda akrinay ee heestan aanu soo qabanay iyaga ayaaba naga codsaday heesta galbis nasiib wanaag hay waxay leeyihin heesta galbisaan rabnaa ha waan u helnay nasiibkaa saaciday waa tahay galbis waxaa ku luuqeynaysa fanaanada nasteexa indho
barmaaqiyahow kugasiiman ubadahow noqodyan harwaylo mirihiisa furataa kaamiyaye allahugura barwaaqiyahow kugasiiman ubadahow noqodyan harwaylo mirihiisa furataa aamiyaye guryo bilaha weheniyo waagaha si hanaado gololays ku siiyo gacanqada afgarashareeye gololays ku siiyo gacanqada afgarashareeye guri bilaha weheniyo waagaha si hanaado gololays ku siiyo gacanqada afgarashareeye gololays ku siiyo gacanqada afgarashareeye gayaanadi isu orto kaguda hade caashaqa soo garda hadinayseen hadaadha wadadan iyo qurqura u hoyaateen gayaanadi isu orto kaguda hade caashaqa soo garda hadinayseen hadaadha wadadan iyo qurqura u hoyaateen gulaha
waa tahay waxaan filayaa in eh, asxaabtii naga dalbatay heestaasi inay u riiqeen dabcan dhegeystayaasha nagu taxanna in ay ka wada heleen halka aad nagala socotaan waa voice of america washington gaar ahaan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha caashahay dhinaca dhambaalada ayaan mar kale dib u milicsanaynaa dhambaalkan waa dhambaal qurux badan marka hore baa la yidhi waxaan salaamaynaa dhammaan baxda v o a baa la yidhi gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha marka xiga baa la yidhi waxaa tahniya dalasho oo farxad la halkan ka diraya annagoo kale ah aabe macalin maxamed maxamuud iyo hooyo sabaad cabdulaahi dabcasar warqadan horan oo ii soo martay mar kalena way soo noqotay nasiibkaa saacidaana waan akhrinaya shamso macalin maxamed muxamed iyo sahro macalin maxamed muxamed iyo dhammaan ilmo macalin maxamed muxamed wardaa ku jirta nuuraa ku jira xasanaa ku jira yuusuf iyo cabdulaahi dubad sharmaarke waxau ku magac dheer yahay alcadaala iyo cumar cabdixarbi jaamac iyo xuseen cabdi samed aadan guudcad iyo ciise axmed aadan waxau ku magac dheer yahay faratol iyo ugu dambayntii samsam cabdulaahi dubad dhammaan dadkani waxa ay hambalyo iyo bogaadin iyagoo isku duubanay hawada u marinayaan caab- aabe waxa dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan aabe dubad waa aabe cabdixukun dhammaan dadkan iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan aabe cabdixukun maxamed warsame iyo hooyo ruqyo macalin maxamed oo wiiligu dhashay degmada beled xaawo ee gobolka gedo taariikhdu markay ahayd shantii bishan aan ku jirnay ee julaay ee sanadkan laba kun iyo labaatan wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed cabdixukun waxaana ay leeyihiin noqo mid anfaca dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anigan waxaan raacinaya aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey eh, tahaniyad kale oo dhalasho ayaa ku xigta oo aan hayaa waxaana dilaya cabdicasiis maxamed xirsi hinde cali maxamed qatare cali maxamed iyo ibraahim ciise maxamed cabdiraxmaan shiine iyo maxamed muuse maxamed aamin cali maxamed suuri maxamed diiriye saade maxamed diiriye faysal maxamed jaamac cabdiraxmaan aadan cali dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh gaarsiinayaan ibraahim cali baanday iyo najax cali ciga oo wiil ugu dhashay degmada baledhiig ee gobolka togdheer sideedii bisha aan ku guda jirnay juulaay waxaanu leenahay bay yidhahdeen ha noqdo een, wiilkii loo aayo oo dadkiisa iyo diintiisa iyo dal- iyo dadkiisaba anfaca aamiin ayaan anaguna leenahay dhambaalka ugu dambeeya ee barnaamijkana nuura waxa uu naga soo gaaray wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta ee dowladda federaalk ee soomaaliya sheekh nuur maxamed xasan iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta aadan isxaaq cali iyo guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka banaadir maxamed tuulax xogayaha gobolka banaadir cumar cabdirasaaq guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir cumar cali cabdi iyo agaasimaha guud ee arrimaha bulshada ee gobolka banaadir maxamed axmed cantoobo iyo taageeraha joogtada baa la yidhi ee nabad iyo nolol waayahay waa cali cabdi wardheere cali yare iyo aweys cabdi gaani iyo hogaamiyaha iyo waxaa la yidhi hogaamiyaha een, iskaabulada gobolka banaadir waaba title ugu cusub nuur horema kuu soo maray xilkan oo kale
absolutely waa wax igu cusub annacaasha een, waxaa la yidhi waa aweys cabdi gaane malaha saaxiibo kaftamaya titlkan u bixiyey sidaan u qaatay waa hogaamiyaha baa layidhi iskaabulada gobolka banaadir iyo nawaaxigiisa mararka qaarna waxay noqon kartaa juqjuqayn iyo fadhiga ka kac iyo wax lamid laakiin iyagaa si kaa yaqaano waa tahay iyo xildhibaan cabdiraxmaan codowaa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee soomaaliya iyo xildhibaan mustafa dhuxulow waa wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta xildhibaan mustafa dhuxulow iyo maxamuud sheekh axmed mascade waa tahay isagana title male waa tahay dhammaantood iyagoo isku duban waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan caruuska iyo caruusadda baa la yidhi zakariya ismaaciil sheekh maxamed faarax iyo warda cabdiraxmaan sheekh muuse oo ku aqalgalay magaalada muqdisho waxay leeyihiin arooska dhex maray zakariya ismaaciil iyo warde cabdiraxmaan waxaanu ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo awlaad khayr qabta ee kore ee kaalin qaada lagu kala helo aamiin aamiin ayaanu leenahay caasha zakariye iyo wardo looma kala harin siyaasiyiintii iyo fanaaniintii iyo wariyaashii yah iyo qeybaha kale ee bulshada kulli waa hambaliyeen maasha allah heestii hore maxamuud muscade uu usoo dalbaaban ka gartay marka malaha waa nin guurkiisa muddo la sugaya saan qiyaasayo oo loo sacabato maayo waayahay annagana hambaliya ayaan leenahay isaga iyo dhammaan inta is aroostay iyo inta dhalatayna waxaan leenahay een, ilaaha ka dhigo ubad een, u- saalixiin oo baarayaal u ah waalidiintooda heesta ugu dambeysa ayaan soo gaarnay caasha dabcan maalmahana waxaana lagaga bartay eh, heesta ugu dambeysa inay tahay hees ka duwan heesaha kale marka waxaad ula jeedaa inay noqoto heestii heesaha ee toddobaadka ee- iyo barnaamijka deeqay walaa inta kale adaa ku daraayo intaas haddaan sheego way iska sheegan tahay heesta soo alla ilaah waxbaa ka dhacay caasha kuma dari karo Eh, ma noqon karo axmed cali cigaal mogtahay codkaadana ma keeni karo marka eh, waxaan u dayn doonaa eh, fanaanka weyn axmed cali cigaal waa heestii deeqa iyada ayaanan kusoo xiraynaa sidaan horeba uga dhawaajinay barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaan idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo nuur xasan nuur bukhaari tan iyo toddobaadka xiga inta aan barnaamijkan mid lamid ah aan hawada isku maqli doono waxaan dhammaan dhegaystayaasha uga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
idaacaddii galabnimo oo ay si wada jireen idila socodsiinayaan anigoo jamaal axmed cusmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo jacaylkaagan daala waa mid laygu daawe adna kamay daadeegin dabubtaan ku leeyo qofkol digil kaasiisee fayda saarani